walaal aad baa umahadsan tahay maamulka maxaa tirahdaa dalka dee alaal xogtiisa haya waad la socotaan todobada dega ee gobolka dega aad waa qabo shacabkeeda ay leeyihiin maamulkeedana uu leeyahay oo annaga maxaa tirahdaa uu nala shaqeeya hadda maxaa tirahdaa ciidamada dowladda aysan joogin laakiin inta kale ciidanka dowladda ayaa ku sugan maamulka ku sugan waa maamulka sharciga ahaa ee gobolka dega shacabkeedii wuu tataagan yahay wuu la socdaa maamulkii iyo shacabkii iyo odayaashii intaba way socdaa way la socotaa waxay reegale maanta guulaha usoo korornay ama aada ugu faraxsan yihiin in koraastii waxaan ku dhahdaa reegada ay diyaar tahay oo lagu dooranayo xarunta gobolka gaba ee garbaarey oo xalaal ah maxaan ku dhahdaa amnigeedana si buuxda loo sugay waxaa kaloo u diyaarsanaha insha allahu dubada dhexa oo maxaan ku dhahdaa shacabka degnaa cadowga in laga laga dulqaado aan diyaar u nahay hadina qoraaskeedii in lagu doorto maxaan ku dhahdaa iyagana maxaan ku dhahdaa xarunta masjida waad maqlaysa odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeday dubada dhexa ay mooda kala jeedaa in ay lahaayeen awaasadeedii suldaanadeedii inay lahaayeen waxaan la tegaynaa qoraaskeedii maxaan ku dhahdaa gada waxaan la faragsanaynaa dowladda inay gada logeysa inay lahaayeen ayagana insha allah waana lasoo xariireen waana sugaynaa inay imaadaan waxaa kale maxaan ku dhahdaa odayaashii jubbada hoose oo kismaayo soldaamadii oo yaaldhaqameedkii oo ka cabanaya markii qoraastan iyo waxaa kulaga dubada hoose waxaa loo weri jiraa kismaayo marka la yiri odayaasha dhaqanka oo kuwa aad u cabanaya oo lahaa qoraastagada waxaan la tegaynaa oo xalaal ah oo maxaan tiraa si xor aan ugu dooranaynaa gobolka dega oo xor ah waa naga soo xariiraya soldaamadii iyo odayaaldhaqameedkii dubada hoose ee kismaayo waxaana jecelnaha insha allahu inay halkaan la yimaan dooraan cid kasta oo xakorneed oo qoraasteeda la imaanaysana annaga waxaan diyaar unahay insha allahu tacaala inaan keenno gobolka dega ay ku doortaan insha allahu in halkaa lagu doorana doono xildhibaanada gobolka iyo xildhibaanada jubbada hoose iyo xildhibaanada jubbada dhexana aad baan u jeclahay oo maxaa tirahdaa cid lagu gardin doono iyo cid lagu riixayo midna aysan jirin aada umaasan waa tahay guddoomiye sidaan la soconno dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markii ay ku shiriyeen magaalada muqdisho waxaa la go'aamiyey in laba deegaan doorasho laga sameeyo maamul goboleed kasta gobolka gedo oo magaalada garbaare caasimada gobolka iyo waxaa lagu heshiiyey magaalada kismaayo kursi ayaa la yidhi hala geeyo gobolka gedo arrintaasna waa laisku waafaqay maxaa soo cusboonaysiiyey in madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland baarlamaankiisa uu sheegay arrintaas inaysan suurtagal noqonayn kaliil oo hadda ku sugan magaalada ceelwaaq oo ka mid ah todobada degmo ee gobolka gedana uu halkaa kaga dhawaaqay in aysan marnaba socon doonin in garbaarey la geeyo kuraas oo doorasho ay ka dhacdo maxaa ugu canayaa isleeda xilligan arrimahaas
walaalaad baa umahadsan tahay axmed maxaan ku dhahdaa waa aniga hadda madaxweyne kuma tilmaami kara kaliilna maxaan ku dhahdaa de xaalkiisa oo dala socota waa ninka maxaan ku dhahdaa labada jeer hadlay mar wadaweeda jubbaland ayagoo dhisan uu soo baxay oo dowladda soomaaliya sharcigeeda uu imaaday asagoo laga casilay islaan casilo xilka laga qaaday nin xilka laga qaaday ahaa intuu jubbaland ku dhigay wadowe ninka jubbaland ayagoo dhisan wax kariiguu ahaa maanta inuu hadda ka dhaxalaya ama uu joogayo waxaan u arkaa damarwaali inuu yahay oo xershar uu u baahan yahay nimir kale inuu sameeyo waa xili ah ninkaas jubbaland oo dhisan uu soo baxay wakiilkaas xamar ka hadlayay darihiisuu raadsanay dana shacab muusa raadinaynin darihiisa markuu ka dhaxway maxaan ku dhahda maamulkii gobolka degan loo soo diray oo shaqadooda qabsadeenna wuxuu aadaa dala kismaayo wakan kadina meesha uu siyaar uula dagaalamaya hadda ka hadlaya oo hadda soo duway oo aal waxgaarkeeda taagan oo caqlaceel wax xataa inuu soo gala ay shacabku diidan yihiin axmedna waa ninkaas maxaan ku dhahdaa xilkiisa uu dhacay saddexda laba jaasoog isku doortay sharciyada aan haysanin wadarada soo sharciyan haysanin dowladda ay u yeertay ay xal u malaysay in maxaan ku dhahdaa doorasho si wanaagsan loo gala oo sanad ay maxaan ku dhahdaa ugu dartay oo liiri shaqeey annaga dee annaga iskumaan xirneen annaga asaga gobolka iyo asaga iskumasan xirneen say dowladda sanadka ka shan sana way ugu dari kartaa ugu darta annaga warkayga waa cadnahay reergal ahaan waxaan ku diyaarsannahay axmed inaanan la shaqaynin cid lagu qasbaysanaa ma jirta waxay ku ekaanayaan kismaayo haddii dowladda u ekaas u ogolaata annagana waxaan u diyaarsannahay gobolka gaba maxaan ku dhahdaa qoraastiisii waa xor oo laskuma haysana iyo kala soo kartiya waa diyaarsan tahay in halkaa lagu dooran doonana waa caddahay amnigeedana si buuxda waa loo fuliye guddiga doorashooyinka waan qabanaynaa qaybta gobolka dagahu lahaa halkaan ku qabanayna haddii raasaan ka noqdo waan diyaarinaynaa doorashada lixii tobanka kartida halkaan way ka dhacaysaa waxaa kaloo nagu soo kordhay koraasta dadbaa iskale odayaal dhaqan baa iskale soldaama iskale horena uu nabadgelyo way la aadayaan jubbada dhaxal hadda waa lagu qaban lahaa waa caasimadii maxaa ku dhayaa jubbaland waxa looga kala cararin waxaa weeye waa al-shabaab inuu haysto oo doorasho ay keento dhici kari waa israa'iil waxaa la dhihi karaa hadda al-shabaab baa haysta oo al-shabaab waa gacanta ku haya la dhihi kara sababto hildaamadii waa la xirxiray digaasidii waa la xirxiray xor maaha koraaskii maxaa ku dhahdaa laguma dooran karo oo maanta doorasho kama dhici karta haddii mar sida jubbada dhaxaa jubbaay ay tahay odayaashii dhaqanka ay nala soo xiriiriyaan ay leeyihiin amni maaha waxaan la imaanaynaa gobolka dowlad dowladda waxay ku qabsan tahay inay dadkii asaga ha ogaasidaha oo karaabta lahaa ay siisa ay ku wareejista ay gobolka gabal la imaadaan maxaa ku dhaha tilmaamadii halkaan ay ku doortaan annagana amniga aan u tagno taasna insha allahu tacaala way dhici doontaa kalidii markaas ay usoo qaadaa axmed ana waxaan dhihi karaa ayaan dhihi waxaan usoo jeedsinay qurbaha jire oo qurbahaska waqti dheer ku maqnaa wiishey dad leer qaba oo maxaa ku dhahdaa aanan waalneen oo macna inay waalneen loo malaynayo oo wanaagsan waa la baaraya marka dadka la baaro oo baaritaan lagu sameeya waxayna waxaa laga helaya dhimar waali qofkana waxa uu egyahay qof fiican oo socdo oo leer qaba marka waxay ku xariisan yihiin dadka asagaha oo dhimar waalida laga helay oo inuu shacab meel loo malaynayo waxay ku xariisan yihiin xarunta caafimaad oo maxaa ku dhahdaa dadka walwaala lagu xareeyo dadka diilada waa fiican yahay dharaf labisu wataa magaalo lagu dhex maraya maxaa ku dadka shaal cabi ah laakiin waa qof waa marki la baaha marka waxay ku xariisan yihiin iyaga kumaan kumaya oo baylaha dhowr boqole xaban kasta oo dowladaha maxaa ku dhahdaa ka jiraan annaga waxay dowladii ay nagu daysiin dadka asagaha maysan baarin baaritaanku may samaynin waa kasab waa laga helayaa dhowr boqol oo qof oo waalan inay dadka ku dhex jiraan ani kaliya axmed waxaan u arkaa dadka waalan oo in dadka laga xira maxaa ku dhaha ama lala xayira ama in la daaway u baahan inay yihiin sababtoo labadoodiba waa la soctaa kaliya waa ogtahay wakti xagga dowladda jubbaland uu kusoo baxay dhisan oo dadka halkaan u imaaday oo si arki u hadlay hadda waad arkaa oo waa soo duulay oo wuxuu dul taagan yahay ilbaata laga alxelinaya maanta waxaa ku dhahdaa ceelwaad uu leeyahay waa weerara gabal iyo ceelwaad iyo maamul sharax kama jira uu leeyahay axmed waa la socotaa oo dowladdii hadda uu la soo heshiiyey oo maanta heshiiska aragta la gashay oo asaga dalihii ku shaqaysay iyo taageerahay oo waxaa lala diraya oo maanta warkaas laga hadlay oo baarlamaan tirsanana baarlamaan dhisana ma jira oo laogyahay afka reer jubbaland iyo maamuladii reer jubbaland oo dhan way kaaceen ay diyaar u yihiin maamul sharci ah in la dhista waxay diyaar u yihiin maxaa ku yaadaa madaxweyne sharci ah in la dhista dowladda soomaaliya waxaa faafina insha allahu dadkaas inay kar dhistaaso dowladda soomaaliya waa la jecel yahay shacabka way jecel yihiin dadkiilaha wuu jecel yahay maamulada meel kasta ka jira way jecel yihiin inay maxaa ku yaadaa dadka shacabka ee reer jubbaland ay dowladda kar dhistaasan dowladda faafinaya tan kale kaliya wal maqlisi warkiisa wuxuu lahaa cabdiraxmaan xawar waxaa ka hadlay waanan xerin aan wasiirada ka hadashay inuu lahaa maqlay madaxweynaha Soomaaliya galakay ma xukun madaxweynaha Soomaaliya waxay xukuntaa dalka Soomaaliya waxa dawladda waxa ku yaala amniga oo sameeyay waa madaxweynaha Soomaaliya iyo ilaamaha amniga dowladda iyo madaxweynaha ee anaga ciidamada xogta dalka Soomaaliya waxay tahay madaxweynaha dalka iyo dowladda iyo haddii yahay military dadka waa ku kalsoonahay dawladda gaar ah xukunta waxay xukuntaa Soomaaliya oo dhan inuu ku quracsan inuu ku quracsanaadana waa sharci waagi hore oo hadda uu kusoo galay beesha la yidhaahdo ee axmediyagu kusoo tagay oo sida aragti uu hadlay oo xamar uu dhex joogay lagama hadlasiin jiro asagana wasilina hadal ma dhihi jirin biliisna hadal ma dhihi jirin kaskiisa ku hadli jiray qof kasta oo ka hor imaaday madda maxaa ku dhahay xara wanaagsaneen ka hor imaaday sida hadda jubbaland oo dhacda hadal ka hor imaadana madda uu qabiisa karkuu karu ka hadlaya an marka waxaan u arkaa ciidamadaas waxay xukumaan gaday xukumaan iyo iyadana kusoo baadeela leeyahay haliska dawbada maamulka gobolka xukumay وسياسي جدا لنا وعناية ومعمل في الجبل وتراكيب الجبل وبس الرجالة كتير والجوال إذا كان دولة ما هو أحسن هاي أو لا كتير حكومة يعني يسمى كيجلا أنا الجوال ما هو أحسن هاي وعندي كلام مرتاح سليم أحمد وعبد وعلم وعبد سماع لنا وعبد وعبد محاكي لنا الجوال كتير بجلنا كتير أبعا أنا كتير الجوال أنا ودي الجوال جدا وما كتير أحسن وتجمع التجمع وجدا أحسن هاي وإلهي هدي ساعات كده يسكن دوان ومعمل كده يسكن دوان انتصر نحن ما كانت عيسى الجيرين ما انت وحاول ويكون بإلاج عقل ووايا من مرتا جاجو صح أو كده يسون بكي حديد أكتر كسر ربي مانا يرى ما انت حجل ولا مقر إن محاصر هذا يسوه ويتجلو تجلو أبي ما نحطا لما جل إليه دعنا ولا بحري وعنا جيرين أنا قلت جل أبي لها على الخلاوة وأنا جنبيرة شعبت إيه دكتور والدنك في الجلو أحسن لي أحمد ده قال وما أحسن waa tahay guddoomiye ugu dambeyn kaliil wuxuu sheegay in gobolka gede xilligan uusan ka jirin wax maamul ah guddoomiye macallimowna uu yahay laba xidigla ka tirsan milatariga soomaaliya maadaama ceelwaaq uu ku sugan yahay tani soo caddeyn umaha in ceelwaaq ay gacantiin ayaan ku jirin walaala ceelwaaq saddex beri wuxuu ku jiraa ceel qaali ceelwaaq masalan ninkaas wuxuu shalay la kulmay siyaasiga iyo maxaan tirahdaa faraajiista siyaasiga iyo ninka layihahda cabaas raggaasuu la kulmay maamulka meesha jooga lama usan kulmin shacabka meesha jooga lama usan kulmin hoyaasha shacabka markuu jamaacadan ugu soo gudbana waxay yidhahdeen dhiiggaaga naga badbaadi dadka soomaaliyeed naadeen waa tahay ceelwaaq loona mahadcelinaa boqolkiiba boqol waxay sugaysaa dowladda soomaaliya inay gaartaaya dowladana insha allahu tacaala way gaari doontaa iyadana isagana way gaarsiin doontaa ayadana waxay gaari doontaa sidan